Asalaamu calaykum Maanta oo bishu tahay shan iyo tobankii bisha Luulyo sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka, Mudane waalidiinta iyo daryeelayaasha. Maadaama aynu dhammaadkii ku jirno sanad dugsiyeedkii, waxaa dhowr shaqaalaha ka mid ah ayaa iyaguna baxaya, kuwa cusubna way soo laabanayaan. Mrs. Riding, oo ahayd qof aad macallimiinta loo qadariyo ah, muddo lix sannadood ayay iskuulka ka shaqeysay, waxayna ka soo qayb qaadatay inay macallimad u noqoto fasallada nursery-ga iyo reception-ka ee fasalka koowaad iyo year one-ka. Iskuulka way ka tegaysaa, waxayna u bixi doontaa meel inay ka noqoto iskuul kale oo cusub, madaxa qaybta maaweelada ee nursery-ga loo yaqaan, iskuul kale oo ku yaalla magaalada Manchester. Mrs. Morrison, oo ah iyaduna qof aad shaqaalaha loo qadariyo, ahayd ka mid ah dugsiga kala yimid muddo afar sannadood ah, run ahaantiina aad uga shaqeysay qolka carruurta lagu xanaaneeyo iyo fasalka shanaad. Waxay u baxaysaa inay dhammayso digrigeeda jaamacadeed. Mrs. Smith muddo waxay ahayd qof aad loo qiimeeyo oo muddo saddex sannadood ah ka soo shaqeysay dugsiga Clement. Waxay ka soo shaqeysay halka carruurta lagu xanaaneeyo, waxayna u tegay iskuulka way ka baxaysaa, waxay u shaqo tegaysaa meel kale oo iskuul kale oo gurigeeda ku dhow. Miss Maqbuul, iyaduna waxa weeyaan qof aad loogu qadarin jiray shaqada ay ka qabatay iskuulka muddo saddex sannadood ah Clement, waxayna ka soo shaqeysay qaybta la yiraahdo bilowga ama reception-ka loo yaqaan. Had iyo goor waanu ka xumaanahay inay shaqaaluhu naga tagaan, laakiin waxaan u rajeynaynaa in ay iyagu hanbali ayaynu leenahay mustaqbalkooda cusub ay galayaan. Waxaan uga mahadcelinaynaa shaqadii aadka u cuslayd ee faraha badnayd iyo sida kartida iyo dadaalka dheeraadka ah u qabteen waqtigii ay joogeen dugsiga Clement. Bisha September waxaan noo iman doontaa soo noqonaysa iskuulka Mrs. Khatoon, oo ka shaqeyn jirtay qaybta maaweelada ama nursery-ga, horena u gashay jaamacadda si ay u noqoto u soo barato macallinimo. Iminkana waxay noqon doontaa macallimiinta ka mid ah qaybta nursery-ga ama loo yaqaan maaweelada. Idin niyadsan waa Maamulaha Dugsiga Ann Comboy.